barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kuwdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington maantana waa khamiis sagaal iyo tobanka sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anugu ibraahim xasan saandure
qodobadah aan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood ee shaqaysta habeenkii oo soo badanaya sababo la xiriira in ganacsiga habeenkii uu faa'iido badan leeyahay habeenkii waxay kaga firsad fiican tahay maalintii habeenkii shaqadu waa iska xilli qaboobaa dadka adeeganaya habeenkii bay faamiligu soo baxaan habeenkii baa layska adeegtaa ganacsiga maasha allah laamiyada dhallinyaro fiicanoo habeenkii ganacsi cusub abuurtay baa jirta aad iyo aad buuga firsad fiican tahay habeenkii maadaama dadkan dad shaqaysta aba maalintii qoraxda xoogay ka yari soo baxan yihiin waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabadh dhallinyaro ah oo tababar xirfado ay ku shaqaystaana u furtay gabdhaha magaalada boorama waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan kaalimihii heesaha dabacsanaa
aniga iyo loof yaa noo garnaqaa ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saddex askari ayaa dhimatay shan kalena waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii miino dhulka lagu aasay barqanimadii maanta ay ku qaraxday gaari ay saarraayeen ciidamada badda ee puntland oo marayay toga balliqadar oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jira buuraleyda galgala sidaasna waxaa v o u sheegay sarkaal ka tirsan ciidankaasi dhaawaca iyo meydka ciidamadii qaraxa lala eegtay ayaa waxaa la geeyey cusbitaal ku yaala magaalada boosaaso
madaxweyne donald trump ayaa sheegay maalintii arbacada in maraykanku leeyahay siduu hadalka u dhigay ikhtiyaaro badan marka lagu daro weerarada militariga si looga jawaabo gantaalaha iiraan iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhaawacay kalabar wax soo saarka saliidda sacuudi arabiya toddobaadkii hore waxaan joognaa meel aad u xoog badan ayuu trump ugu sheegay wariyaasha isagoo jooga garoonka diyaaradaha ee magaalada californiya halkaas oo uu ugu socday qaaraan urursi siyaasadeed xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike bombeyo ayaa isaga oo ku sugan dalka sacuudi arabiya waxa uu iiraan ku eedeeyey in ficil dagaal uu ahaa weeraradii qaaday hadalka trump ayaa yimid saacado kadib markii uu sheegay in uu siduu hadalka u yidhi si weyn u kordhinayo cunuqabataynta dhaqaale ee saaran iiraan kadib weeraradii lagu qaaday xarun shidaal taasoo ay xukuumadda washington sheegayso inay ka dambeysay dowladda iiraan
weerar loo adeegsaday gaari bam lagu soo xiray ayaa waxaa la sheegay in lagu qaaday dhismo ay leedahay hay-adda sirdoonka afghanistan ee caasimadda gobolka zabuur oo dhaca koonfurta dalkaasi ee qalad weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda talabaan ayaa waxaa ku dhintay shan iyo toban qof iyadoo sagaashan kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo dhacay saaka afhayeen u hadlay gobolka oo magaciisa layihaahdo guul islaam sayaal ayaa waxa uu sheegay in dhibanayaasha ay u badan yihiin caruur iyo haween ayna ku jiraan cusbitaal ku dhow goobta weerarku ka dhacay dadka rayadka ah ayaa khasaarooyin ay ka soo gaaraan dhimasho colaadda waddanka afghanistan iyadoo lixdii bilood ee u horreeyey ee sanadkii lasoo dhaafana qaramadii midoobay ay diiwaan gelisay inay ku dhinteen kun saddex boqol iyo lixdan iyo lix qof oo rayada
duhur khamiis oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilowne dhallinyarada ganacsada xilliyada habeenka ayaa waxay ku soo badanayaan magaalada laascaanood ee gobolka sool dhallinyarada oo qaarkood la hadlay v o a ayaa sheegay in dadka dukaamaysta habeenkii ay soo badanayaan darteed ay sare u kacday ganacsiga xilliga habeenkii socda warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray cabdikariim olol
dhalinyarada magaalada laascanood ee habeenkii ku shaqaysta suuqyada kala duwan ee magaalada laascanood ayaa barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sheegay xilliyada habeenkii ganacsigoodu isbedel wanaagsan uu ku yimid qaarkoodna ay fureen xarumo kala duwan oo lagu ganacsado mid ka mid a dhalinyarada isagu ganacsiga ku haysta bartamaha magaalada laascanood ayaanu weydiinay ganacsiga dhalinyarada iyo habeenkii iyo sida ay u shaqaystaan bismillahi raxmaan raxiim magacay waa farxaan faarax cali waxaan ahay dhalinyarada ka ganacsata magaalada laascaanood wallahi ganacsigu aad iyo aad buu fiican yahay ganacsigu waa fiican yahay dhallinyaradiina maasha allah aad bay ugu sii dhiiranaysaa haddeer dhallinyaro badan oo jaamacada ka soo baxay dhallinyaro badan oo waddanka dalka ganacsayaal kala gadisan oo badan baa la faray dhallinyaradii aqoon-yahamiinta ee u dhalatay gobolka sool marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa annaguna waxaan ka mid nahay ganacsatada habeenkii baan inta badan weliba shaqaysanaa maalintii dadku waa iska jaamacadaha iyo waxbaa la iska bartaa habeenkii baa ganacsigu waa noo fiican yahay ilaa labiyo tobanka habeennimo waa shaqaysanaa bal waxaad iga warantaa ganacsigaasi iyo dhallinyarada siday u shaqaystaan maasha aad iyo aad baa umahadsan tahay walaale habeenkii waxay kaga firsad fiican tahay maalintii habeenkii shaqadu waa iska xilli qaboobaa dadka adeeganaya habeenkii bay faamiligu soo baxaan habeenkii baa la iska adeegtaa ganacsiga maasha allah laamiyada dhallinyaro fiican oo habeenkii ganacsi cusub abuurtay baa jirta marka aad iyo aad buu uga firsad fiican tahay habeenkii maadaama dadkuna dad shaqaysta aba maalintii qoraxda xoogay ka yari soo baxan yihiin habeenkii bay aad u soo baxaan ganacsiguna aad iyo aad buu fiican yahay weyna kusoo yaabaha ay ka shaqaystaan maxaa ka mid ah dhallinyarada oo kale iyo qaybaha kala duwan waxaa dadku iibiyaan subermarketda weeye waa biskuladii waa kareemadii waa qaybtii subermarketka shoobinkii kareemadii cadaradii baarafuunadii iyo maasha allah qaybtii habluhu isku qurxin jireen qaybbaa xataa raggii caanihii gadayso maasha allah ganacsiga aad baa lagu soo dhiiranayaa cadagii kuwaa gadaya dharkii bacadlaha kuwaa bannaanka u waraya laamyadii dhallinyaradii aad baa ugu farfaraxsanahay dhallinyaro badan oo jaamacada soo dhammaysto maantana inay bannaanka wax ku iiminayaan ay ku qanacsan yihiin dhulkoodii maasha allah ay weliba faa'iido fiican ka heleen dhalinyaro badan kusoo dhiiranayaan mar walba wadamo badan laga imaanayo marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaya dhalinyaradan yaryar oo ganacsada iyo cusuboo shaqo abuurka bilaabayna aad iyo aad bayna noogu wanaagsan tahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniga laftaydu waxaan ahay aqoon-yahamiinta gobolka sool oo in badan waddanka ka maqnaa maasha allah hadda laftayda waa kusoo dhiiraday haatanna waxaan soo galnay goob dhalinyarada magaalada laascanood ee ganacsiga ku haysta barnaamijka dhalinyarada ee v o a bal habeenkii iyo ganacsiga sidaad u shaqaysataan iyo waxyaabahaad iibisaan iyo isbeddelka xagga ganacsiga dhanka habeenkii bal nooga war aad buu u fiican yahay habeenkii iyo maalintiiba maarata maasha allah si wanaagsan baan u shaqaysanaayo dooran waxyaabahaad ka ganacsataan maadaama dhalinyaro fara badan ay ganacsiga ku jirto maxaa kamid wallaahi hagga maaragtay shoobinka ayaan iibinaa waxyaalaha cadarada kareemada sida maaragtay waxyaalaha oo dumarka isku qurxiyaan wax walba elektroniga waxyaalahaasaan iibinaa aad iyo aad bay waan boorsooyinka boorsooyinka iyaalka suumanka kareemada wax walba ayaan iibinaa maarata aad iyo aad waxaan aragnaa habeenkii aad buu suuqa u qurux badan yahay dhallinyaro fara badan iyo meelaha furan bal iga warran habeenkii maalinta waxyaaba idinku kala duwan yahay yow habeenkii maalintii waxay ku kala duwan yihiin habeenkii maaragtay gabdhaha oo dhanba aad iyo aad u iibsada kareemada ha gabdhaha aadna ugu soo baxaan aad bayna wax nooga iibsadaan yow waxaan ku dhiirigelin lahay inay ganacsiga maarata horumariyaan oo ganacsiga ay galaan geesta kale waxaa iyaguna jira dhalinyaro ka shaqaysata suuqyada kala duwan ee magaalada laascanood oo uu saameyn ku yeeshay qorshe ay wasaaradda howlaha guud ee somalilan ay ka fulinaysay gudaha magaalada kuwaas oo ganacsiga ay lahaayeen iyo goobaha ay fadhiisan jireen sheegeen in ay ku burbureen meelihii ay fadhiisan jireen oo qaarkoodna ii sheegay inay haatani ku soo biireen inay laamiyada ay fadhiistaan habeenkii bismillaahi raxmaan raxiim iyow ganacsiga aad iyo aad buu u fiican yahay xawlina wuu ku socday magaalada ganacsigeed in dhawaalow aad iyo aad buu soo socday xawlibuu ku soo socday laakiin waxaa dibudhac ku sameeyey magaalada ganacsigeedii burburkii loo sameeyey oo tombaleemka loo sameeyey sandiqdooyinkii wixii la burburay baa dibudhac weyn aan la soo kaban karin ku sameeyey marka waxaan u malaynaya kolley in haddeer dibudhac ku yimid waan u malaynaya haddii ilaahay saasaan u malaynaya sidee buu idiin saameeyey burburintaas oo kale iyo goobaha laydinka raray gaar ahaan dhallinyarada ganacsiga hadda ku soo biiraysa iyagoo aan wax badan haysanin nimankaana de way iska burburiyeen qorshe ee meel dibudejin ma samayn meeradii unbay kiciyeen dee meerad la kiciyeen waad garanaysaa ka waran markii hore siday u shaqaysan jireen iyo dhallinyaradu faa'iidada ay ka heli jireen iyo noloshoodu siday ugu tiirsan tahay ganacsiga oo kale bal iga war magaalo xawli ku soo socotay aad bay ganacsigeed u soo korayay laakiin haddeer marka dibudhacbaa in dibudhacyun baan u malaynaya anigu hore socod ma jiro ee in gacan qabasho la siiyo dadka la burburiyey ganacsadii yaryaraa bay ahaayeen ganacsadii waaweyneed ma ahayn ee nimanka howlaha guud ee magaalada burburiyay anigu waxaan dhihi lahaa ganacsadii yaryareed dee meelihiin waad ka burburiseen meelna umaad samayn ee maxaad ugu talagasheen baan dhihi lahaa inaad burburisaan oo iskaga tagtaan intaa unbaad rabteen miya mise wax kalaad soo wadaan intaasaan dhihi lahaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington barnaamijka dhallinyarada ee duurnimo xaggii heesaha ayaan markan u gelaynaa waxaan idin soo qabanaynaa yaa loof loo garnaqayo nabcaddareen
kalgacaalkan igu lamaan xubbiga sida laydharo naabtiya qalbigayga lulay hayaa kana iilalabaye naabtiya qalbigayga lulay hayaa kana iilalabay kalgacaalkan igu lamaan xubbiga sida laydharo naabtiya qalbigayga lulay hayaa kana iilalabaye naabtiya qalbigayga lulaye hayaa kana iilalabaye markaan ka ladnaadaba xusuusiya laba kaclay laxabuu igu beeraya lubiga xoogaa isdhima lubiga xoogaa isdhima markaan ka ladnaadaba xusuusiya laba kaclay laxabuu igu beeraya lubiga xoogaa isdhima lubiga xoogaa isdhima anoo libin caashaqiyo idaala luqaada helin irkiisa igu batay aniyo loof yaa u garnaqa Horyaaloof, loof, loof, horyaaloof, noo garnaqa. Ayaaloof, noo garnaqa. anoo libin caashaqiyo midaala luqaada helin warkiisa igu batay aniyo loof yaa u garnaqa horyaaloof loof loof horyaaloof noo garnaqa oo ayaa loof noo garnaqa dooqaan igu soo ligligan xisahan sida loola diri lix jeer igu soo mirkaca habeen qura aana ladin lix jeer igu soo mirkaca habeen qura aana ladin dooqaan igu soo ligligan xisahan sida loola diri lix jeer igu soo mirkaca habeen qura aana ladin ixtiraarigu soo mirkaca habeen qura aan ladineeye markaan kalibanaba iskayga lagu ladhaa ladaabyu igu ridaa labxadu idamqaa xanuun labxadu idamqaa xanuun markaan kalibanaba iskayga lagu ladhaa ladaabyu igu ridaa labxadu idamqaa xanuun labxadu idamqaa xanuun anoo libin caashaqiyo midaala luqaada helin korkiisa igu batay aniyaloof yaw garnaqaa Horyaaloof, loof, loof, horyaaloof, loo garnaqaa. Ayaaloof, loo garnaqaa.
ayaa loof noo garnaqa waxaa ku luuqaynaysay fanaanada nimcaddareen halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna magaalada boorama hibe maxamed waa gabar soo baratay xirfadaha gacanta ee lagu shaqaysto hibe ayaa hadda magaalada boorama waxay ka bilowday tababar ay siinayso gabdhaha dhallinyarada ah ee magaalada boorama ku nool si ay iyaguna u helaan xirfado ay ku shaqaystaan haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan waxauu ka soo diray boorama barashada xirfadaha gacantu waxay ka mid yihiin xirfadaha kor u qaada shaqa abuurka iyo inay dhallinyaradu la yimaadaan hal abuurro ganacsi oo u gaar ah hibe maxamed waxay ka mid tahay gabdhaha ka faa'iidaystay goobaha xirfadaha si lagu barto hadda waxay tababaro xirfadaha ay soo baratay ku tababartaa gabdho kale oo ka mid a kuwa ku nool magaalada boorama qayb hidiya dhaqanka asliga ah ee hore ee ayeeyoonkeenan ka hidaysanay iyo waxyaalo casriya oo horumar aan ka sameeyey in maxaa la dhahdaye oo badan eh, way idiin muuqdaan Eh, qaybta waa qaybta hidiya dhaqanka ee cawda iyo riirhka laga sameeyo qaybta cawda iyo riirhka laga sameeyo waxaan hidiya dhaqanka u lahayn asalkaa waan tolay aniga gacantayda ku tolay dadna welima waan tababaraa hibooyinkaygu way badan yihiin khadaabka waan mariyaa eh, keegagga kareemka waan sharaxaa alaabtan waan tolaa Een, hibadeyduna aniga iguma koobnay dadkaanu sii hibeeyaayo arday baan tababar aan bixiyaa aan uga tegayo dhaxalkan inuu soo bandhigo uu walaalihii uga faa'iideeyo uu dadka maxaa la dhahdaye hibadiisa uu uga tago una la dhimanin Een, alaabtan waa ka galkii moobeelka anu xataa waxyaalahan samaysta aniga ii khaasa Een, boorsada gacanta aniga ayaa maxaa la dhahdaye gacanteeda ku tasha boorso suuqa kama iibsado dadna waan baraa welima sida iyaguna u tashaan Een, kabahan aniga ayaa samaystay aniga ayaa xidha boorsatan aad arkaysaan aniga ayaa samaystay oo xidha Mm, waa kan boorsadan calankeenii somalilan baan ka sameeyey iyadana sidoo kale sidoo kale xirfadaha gacanta ah ee ay baratay hibo waxay uga faa'iidaysatay inay abuurto meherad ganacsi oo ay ku iibiso agabka ay samayso Een, kan oo kale iyadana caw iyo riid baa laga tolay iyo bac waa hibooyinkayga kani waxaan ka sameynaa dhalaalka xataa aroosada loogu daadin karaa iyo qalinjebinta iyadoo biikeeso sidii biikeesi caadigan laabahan ku xirin jirnay oo daboolana waan sameynaa Een, galkii moobeelka tan aad arkaysaan waa bahasha koofeerada marka la tago madaxa loo geliyo gabdhaha marka baaguudiga loogu guro waxa weeyaan bahashi madaxa loo geliyo weeyaan kan waa shilish yar oo foorsaambala sidaad arkaysaanba tani waa koofiyadii culimmadeennu ay xidhanayeen waa dacsan gacantayda ayaan ku sameeyey waa dun waxaad arkaysaan dun weeyaan xisad iska daaya waxaad u samaysan kartaa roog tanina waa iyadoo aan ka sameeyey bac weeyaan dacsadaana bac ayaan ka tolay sidoo kale iyaduna waxay ku fiican tahay meelaha maxaa la dhaha musqushoo kale madbaqa hortiisoo kale meelaha maadaama ay caag tahay in kabaha biyaha lalagu bixiyo hadhowayna waxba noqonin bay ka mid tahay waxan waa kaba yar oo qabowga marmarka laga xidho oon sameeyey waad arkaysaan kabahaasi waxaa loogu talagalay inaan marmarka qabowga laga xidho ayaan ugu talagalay waxan waa kaba yaryar oo ilmo dhashay laaleeg waa sidoo kale waa kaba yaryar waan samaysan karnaa wax walba haddaynu la nimaadno oynu hibadeenna inoo qarsoon aan dibadda u soo saarno waxaan aaminsanahay inaan cid walba aan ka maarmi karno wax badanna aan samaysan karno tani waa tayare carruurta loo geliyo madaxa halkaa loo geliyo baandooga hore saddexdan xabana waa saddexda xabi halkaa iyo halkaa iyo halka dambe loogu kala xidho sidaad arkaysaanba bulukaati bay wadataa bulukaatiga waa qoorti weeyaan qoortii la xidhanayay tan aad arkaysaan waa gacantii weeyaan gacantii aad xidhanaysaa uma baahnid markaa gacan kale uma baahnidba fargalkii waa kaa sidoo kale waa dhegihii weeyaan adiga arkaya waxaad samaysan kartaa bulukaati dhammaystiran aroos walboo tegiso darkaaga u ekaysiisan kartaa haddaad u baahato waa dhegihii waa gacantii waa fargalkii waa qoortii tanna sidoo kale dhisayn kalunbaan u sameeyey iyadana waa baasha halkan la gashado baandooyadeediina waa kuwaas kuwanaad arkaysaan waa dhego iyaguna dhisaynkaa doontaad u samaysan kartaa haddii wax ilaahay hibo kuu siiyey oo aad wax soo saar leedahay iyo farsamo aad ku shaqaysato saa doontaad u samayn kartaad u kala bedeli kartaa tan waa qoor weeyaan dhanka kale waxaa iyaguna jira gabdho kale oo muddooyinkan dambe kusoo biiraya dhanka ganacsiga qaarkood ayaa dhowaan ka qayb galay kulan ku saabsanaa hibooyinka iyo halabuurka hablaha oo lagu qabtay magaalada boorama gabdhahaasi oo qaarkood ka warbixinaya ganacsigooda ayaa iyaguna u sheegay kasoo qaybgalayaashii kulankaasi ganacsiyada ay abuureen magacaygu waa idil saalax cilmi waxaan ahay mulkiilaha idlis collection anigu anigoon ahayn fiil ganacsi oon caafimaad soo bartay haddana waxaan isku dayey inaan abuuro ganacsi aad baan ugu faraxsanay inaan ka mid noqdo barnaamijka oon lagu soo casuuban barnaamijka habeenka hal abuurka hablaha awdal magacaygu waa salma axmed saciid waxaan ahay mulkiilaha booramabila carwa booramabila waxaan muxuu ahaa halkan uga mahad celinaya hablaha igu soo casuumiyey xafladda habeenka hibooyinka hablaha awdal aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo alaikum raxmatullahi barakaatu magacaygu waa ibna cabdicas yiis waxaanan ahay qurbajoogta halkan ka timiday ilaa sweden oo u timiday boorama waxaanan ahay makeup artist iyo fashion designer waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato habeenka hibooyinka gabdhaha awdal waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqaya gabdhaha igu soo marti qaaday habeenkan quruxda badan leh aad iyo aad baad mahadsantiid xaashim sheekh cumar good v o e boorama
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno koob koryaalada qaaradda yurub kooxda real madrid ayaa xalay guuldarro culus loo saariyey kadib markii ay magaalada baris kula ciyaartay naadiga b s d ciyaartaasi ayaa waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo waxba oo real madrid lagu awood sheegtay laba ka mid a goolashaasi waxaa dheliyey ciyaaryahan angel dimaria oo horey uga tirsanaan jiray kooxda real madrid goolka saddexaadna waxaa dheliyey ciyaaryahan thomas munier sidoo kale kooxda yuventus ayaa waxa ay iska khasaarisay laba gool oo ay lahayd waxaana ciyaarta ay la gashay naadiga atletico madrid ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah oo atletico madrid ayaa ciyaarta soo bareejeysay sidoo kale naadiga tottenham ayaa iyana laba gool ku hormartay hase yeeshee naadiga olombiakos ayaa ka daba timid oo ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda kala bruj oo martigelisay naadiga galatasarayna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo ebera bayan munchen ayaa waxa ay saddex iyo eber disay naadiga helstar belgrade ciyaartaasina waxaa taariikh ka sameeyey ciyaaryahan thomas moller oo noqday ciyaaryahanka ugu safashada badan koobka horyaalada qaaradda yurub ee kooxda bayan munchen waxaa sidoo kale uu dhaliyey mid ka mid ah goolashii ay kooxdiisa xalay ku adkaatay naadiga dinamo zakeb oo la kulantay kooxda talyaaniga ee atlantana waxa ay ugu awood sheegatay afar gool iyo waxba manchester city ayaa u safartay kooxda shaktar duneska ee dalka ukrain waxayna ku soo awood sheegatay saddex gool iyo waxba kooxda bayan leverkusen oo martigelisa naadiga lokomotif moscow waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool oo kooxda lokomotif ayaa adkaatay kulamo kale ayaa iyana caawa jiri doonaa waana koobka yuruba league oo ah mid ka mid ah koobabka ay ciyaaraan kooxaha yurub balse aan waxiisa badnayn sida koobka horyaalada qaaradda yurub manchester united ayaa waxa ay la kulmi doontaa caawa kooxda f c astana waxaana ciyaartaasi ay ka dhici doontaa garoonka oo traford naadiga apol nikoshia iyo kooxda dublenka ayaa is arki doonaa sevilla waxa ay u martin doontaa naadiga karabag dinamo kiev iyo maalmo ayaa kulmi doona kooxda lugano waxay aadi doontaa kooxda f c copenhagen basel ayaa matigeli doonta naadiga kanaana sodaal halka gitaafa ay la kulmi doonto naadiga trabzonbor kooxda laaska ayaa la kulmi doonta naadiga rosenberg d s p einhoven iyo kooxda sport lisbonna waa ay saaki doonaan naadiga laas waxay aadi doontaa kooxda c f r claj halka naadiga rinis ee dalka faransiiskana uu martigelin doono naadiga celtic ee scotland kooxda frankfort ayaa la kulmi doonta naadiga arsenal starl lieg iyo victoria dugumeresna way is arki doonaan f c borta waxa ay martigeli doontaan naadiga young boys kooxda finodna waxa ay u safri doontaan naadiga rangeles sbanyol ayaa la kulmi doonta kooxda frankavaros halka kooxda ludogratsna ay la kulmi doonto naadiga siski moscow genta iyo senatini ay is arki doonaan kooxda f c alexandrian waxay aadi doontaa naadiga wolfsburg yushi montladbok iyo wolfsberger ac ayaa kulmi doonaa kooxda romana waxay matigeli doontaa naadiga istanbul safir xubintii cayaarahana waa nageentaas
aad ayaad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatanna mar kale ayaan milicsanaynaa heesahaan idiin hayno oo heestaan ku dhegeedu yahay muna waxaa ku luuqeynaya fanaanka faysal muniir
mid dumaru sidaatee miisaanka dhaqankiyo wax lagu manaystee muna ii qoraay qurux lagu manaystee muna ii qoraatay munaay ilga iyo sharaf mid dumaru sidaatee miisaanka dhaqankiyo qurux lagu manaystee muna ii qoraay qurux lagu manaystee muna ii qoraatay cadoo meel fog joogo muuqaaga aragban maaweeladaadiyo maqlaya maqlaya codkaago marwadan ku dhaataay hadalkaagu yahay mala hadalkaagu yahay mala adoo meel fog joogo muuqaaga aragban maaweeladaadiyo maqlaya maqlaya codkaago marwadan ku dhaataay hadalkaagu yahay malab hadalkaagu yahay malab malab malab midabkaaga dahabkii mirqurii dhalalkii mascideed ka muuda maankayga deeqo waxaa tahay ma dhaafaan luhu dhammaystir waxaa tahay ma dhaafaan luhu dhammaystir midabkaaga dahabkii mirqurii dhalalkii mascideed ka muuda maankayga deeqo waxaa tahay ma dhaafaan luhu dhammaystir waxaa tahay ma dhaafaan luhu dhammaystir
heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka faysal muniir ee halkudhigeedu ahaa muna ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa uu jirin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anigoo ibraahim xasan daandurey farsamadii jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo macalagama heli karo macalagama heli karo meerkuriin dhalaalkii